mashruuc oo ka kooban qaybo shirgadiisan oo iskool walla ka baro walaada agoontee hadan tiyar oo muddo ku dareeri dhismooshay magaalada qardhiya weliba laka kordhiyahay ceelbiyood iyo hirgeliyaasa hay-adda jamaad foundation shiidikowka ceelbiyood kunga weliba ku qeybgalay mas-uuliyiinku dareerta gobolka karkaar odayaalka dhaqanka qardhi iyo marti sharaf kala cabdicasiis maxamuud cali oo kumid ee maamulka mashruuc iyo ku werbi mashruuc iyo muhiimadu isla yaab maanta halkan waxaan ka dhex dhigaynaa ceelbiyood oo fayskii labaada oo mashruucaanu soo socday iskuulkan iyo masaajidkii fayskii labaad iyo dhagaxdhigii ceelbiyood ka ahaa oo loogu talagalay dadka masaakiinta iyo agoomaha ah oo loogu tabarucay ceelkaana waxaa inoo dhisaysa jamaad foundation waxaana kumid ee madaxdii ku qeybgali munaasabada shiidigowga iyo ah angmahad nageen iyadoona saasaatow iyo sheegeen ini baahi weyn lanqabi ceelbiyoodkun lakashiidiki iskuulka agoonta wallaka barow iskoolkan dhismihiisa wuxuu ka kooban yahay xafiisyo iyo galaasyo wuxuu ka kooban yahay basketboolkii ay jamaad si gaara ay u interest garayso maasha allah marka maantana waxaa ka dhignaa qeybta labaad biyahaas biyihii oo baahi iskoolkaa iyo baahi deegaankaba loo baahan yahay ah khayr allaha siiyo waxaa in ka furatay xilkaas oo dhabarka u ridatay jamaal xuseen baa u ridatay oo awal haddee iskuulladii u dhistay oo u bilowday tanuna uu sida loo sheegay fayskii labaad ee yahay oo ceelbiyoodka ka dhimanaa ay tahay arrintaa marka waxaan leenahay dee raggu qiimaba male baan u malaynayaa aan u dirsanno dumarrada yagaa waxni taraayo oo caruurheenna iyo wixii tabar daranba inoo eexaynayee halkan waxaan dhagax dhigaynay ceel biyood loogu talagalay caruur agoonah in lagu kaalmeeyo waana wax weyn oo deegaanka ku soo kordhay iskoolna waa ku yaalla oo caruurta agoonta loogu talagalay oo mashruuc ballaaran oo halka laga furiyo ay ka furisay jamaad foundation aad iyo aad baad u mahadsan tahay baan leenahay ilaahay ajir iyo xasanaadka kaa siiyo ilahay waxaan ka baryaynaa inuu miisaanka xasanaadka u saaro cimrigoodana u barakeeyo iyagiyo awlaaddoodaba dadka agoonta ah waa ogtiin rasuulku wuxuu yidhi qofkii agoonta ballan qaada aniga isagu labadaa gacmood buu yidhi jannadaan ku kulmaynaa marka ilahi waxaan ka baryaynaa inuu inuu ugu bedelo xasanaad jannada la geeyo aad bay u fiican tahay dadka qurba joogtaana waxaan kula u sheegaynaa inay ku daydaan leannahu waxkan waa adduunyo waxooda la baxaan oo ay dadka masaakiinta ah ay gacan qabtaan intaa un baa noon lahaa xafladduna waa inoo